ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka ee maalmihii ugu dambeeyey dheeriga guulaha burta hoostaga kooxaha nabadiidkaa kula dagaalamay guulaha waaweyn ay ka soo hooyeen deegaanadaas ee ku saabsanaa in looga adkaaday kooxaha nabadiidka hub tiro badan looga fur kooxaha nabadiid ah shabaab waa aragtaa inay diinka shaqaynayna sababtoo ah dad shabadaysan oo oroma iyo tigree ah ayaa dadkii dadgowigii la qabtay ka mid ah ee mar kasta waa dareemi kartaan dadka soomaaliyeed ee dowladu hadday isdagaalaan oo wada hadli karaan dad qabiila hadday isdagaalaan oo wada hadli karaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ma wada hadli karaan kooxaha nabadiidka ah waxaan leenahay qof kasta oo halkaas wax ku noqday ama ku dhintay waxaan leenahay uu shahiiday qof kastoo ku dhaawacmana allaha bogsiiyo annagana ka maamul ahaan waa bogaadinaynaa dagaalka ka socdo maalmahan erida buliburta ee lagula dagaaltamayo kooxaa nabad dadka ku nool galbeedka gobolka hiiraan ha loo diyaar garoobo saacada horumar u gaartaan si caruurtiina iskuullada u aadaan si waxbarashada u hirgasho si caafimaadka hooyada iyo dhallaanku isbitaallada ay u helaan ha loo diyaar garoobo wejiga labaad ee kooxaa nabadiidka ah intaan laga saarin shabaab galbeedka gobolka hiiraan ma heli doontaan wax adeeg dowladeed ah dadka ku nool halkaasna waxay u baahan yihiin inay helaan adeeg dowladeed waxaana lagu heli karaa in layska dulqaada kooxaana